You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
waxaa dalkan australia booqasho ku joogay muddo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee somalilan cali maxamed waran cadde ahna la taliyaha madaxweynaha somalilan wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ayaa kulamo la qaatay jaaliyadda somalilan ee magaalada melbourne isagoo uga waramay xaaladda ka jirta dalkii wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ayaa nooga waramay kulanka jaaliyadda uu la yeeshay iyo sida guud ee u arko dalkan australia iyo wixii laga baran karo walaa waranta halka jaaliyad waxoogaa badan baa joogta marka dadkii halka joogay waanu is aragnay gaargaar iyo iyo guudba waanu soo aragnay marka runtii waxaan ka wada hadalnay in muxuu ahay dalkoodiisa muxuu ahay waxu tari lahaayeen si ay u ogaan lahaayeen sida iyaga laftooda wax uga qabsan lahaayeen marka runtii si wanaagsan bay noogu dhacday waana meel fogoo had iyo jeer madaxda dowladda ka socota inta badan ma timaado marka ayayna aad iyo aad dooru dowlad casanaa in halkan kusoo booqanno horta waxaa runtii aad iyo aad ii soo jiitay oo aan wadankan ku arkay wadankan dhismo badan oo qaali oo dhaadheer male laakiin wuxuu leeyahay guryo yararoo filado aad iyo aad u fara badan oo waxaad moodaa dhul si siman loo dhisay waxyaabaha aan la yaaba waxaa ka mid a magaalada waxa laga isu jirto ilaa siddeetan kilomitr siddeedkaa kilomitr weli waxaan saytalo haddii ay kugu qabatay in iyadoo lawaad salaada kuu soo gasho meel aad u gebagabaysato oo waxooga yaro boodha leh talow maad heli waxaan la yaabay dhul laga shaqeeyey oo dadkooda ka shaqeeyey oo waa meel laami ah iyo meel green ahoo dooga iyo muxuu ahaye dhul la qorsheeyey oo aanad ku arkin haba yaratee saxa waxyaabahaan la yaabay waxaa ka mida kabihii aan la soo galay ingiriiskaan kala yimid intii aan joogay weli maan baalashay marka waxaad arkaysaa inay dhul nadiifa oo dadkii lahaa ay ka shaqeeyeen garan karayso oo meelahan islaada soomaalida wadaninimada ayaa ku yar oo ay dhul gurigiisa u hagaajistaan laakiin qolqolkiisa iyo meelaha la wada marayo waxay u yaqaanaan xoolo jiri marka runtii waxaan lahaa dadka badankiisa in waxaa loo baahan dadka weliba noocyada ka shaqeeya oo ay ku filaan lahaa in dhulka warkanla keeno si ay u arkaan horumarka iyo ummaduhu se u shaqaystaan oon lacag badan noo baahan cali maxamed waran cadde ayaa ka waramay dagaalkaa soo noqnoqday ee u dhexeeya beelo wadadaga ceelaf weyn wuxuuna sheegay inay nasiib darro tahay uuna talo ku soo jeedinayo in sidii hore xalkaa loo raadin jiray wax laga bedelo
runtii horta arrintaas waa arrin aad iyo aad dadka u wareerisay weeye waayo had iyo jeer bani aadamku de way isqoonsadaan laakiin colaadda waa colaad dembi weynay marka meelaha anigu aan is leeyahay way ka xumaatay waxaa ka mid ah dadkaas waa dad isdhalay oo muddo dheer muxuu ahaayey dhulkaa ku wada noolaa oo ilaahay meesha ku wada beeray waxaad moodaa dhinac inay ka xishoonayaan oo marka loo tago ummaduhu u gurmadaan ama reer soomaalidu u gurmadaan ee la yidhaahdo hal idin heshiisiyo waxay caado ka dhigteen inay dhahdaan maye dad isdhalay baanu nahay annaga arrintayada dhammaystiranna halkaa geela ku cunoo halkaa noo fadhiista dabeedna go'aan iyagu ay soo goosteen oo intuu dee qodan yahay inaan ogeyn ayay inta badan u keenaan ama dowladda ha ahaato ama dadka kale salaadiinta ama duurtada kala gasha ha ahaato dabeedna waxaa masaasaa ku heshiisaan haa waa isdaynaysaan haa dabeedna waa la dhaariyay laba arrimood markaa waa iga yaabisay mid waxa weeyaan dee dadkaas waa dad islaamaya inay haddii ay wacad ilaahayo wax ummadda u galaan inay wacadkaa fuliyaan haddii kale masiiba ka dhalanaysa weliba masiiba iyagoo keli ku koobnaanaysa maahe waxay caam ka dhigi kartaa dadka islaamka ah ee arkaya ee u dhow ayay gaari kartaa marka mid waa taa waxa weeyaan dee masiibadaasu waxay noqonaysaa masiiba aan ka hadhay waayo haddaad wacadka ilaahay furto gargaarkii ilaahay baa ka baxaya meesha uu gargaari lahaa marka waxaad moodaa fidnadaasu inay kow ka tahay kitaabka ay waxa weeye anigu waxaan soo jeedinayaa inaan labadaa qoys mar dambe laga aqbalin inay yidhaahdaan annagaa soo heshiinayna ee xeerbeygta u garnaqda oo ciddii gardaran gardarrada saarta oo somalilan iyo ummadduba inteeda kale dabeedna ciddii gefkaa dambe ku noqoto laysugu tago waxyaabaha kale layaab kale waxa weeyaan ay inta badan soo qaataan ay dadka u keenaan maxaa u yimaadee erbeytigaa waxay dhahdaan cidda cidda jabisa waxoogaa lacagabay ka ka dhigaan hora- ka dhigaan muxuu ahaye haddii uu jabiyey in la bixiyo mar waxay dhahaan labaatan kun ciddii jabisa marka waxa weeye meeshan uma baahna in lacag muxuu ahaye laga dhigo damiin in laga dhigo maaha waa in damiinku noqdaa ciddii dembigaa gasha inay banishment xagga dowladda iyo ummaddaba ay ka heliyaan marka waxyaabaha runtii eh, eh, soo celcelinaya waxaa ka mid a waxaan aad mooddo inaanay qotadoodu dheerayn ayay eh, ayay ayay ayay ayay soo saaraan marka doorkan waxaan ku talinayaa in talada aan iyaga loo deynin ummadda ilaahay dad garsoorayaala oo xaqaaniya oo aan qabyaalad iyo xaqdare intaba ka madax bannaan loo saaro dabeedna wixii ay soo saaraan lagu dhaqmo ayaan quban
dhanka kalena dagaal dhowaan ku dhex maray tukaraq somalilan iyo puntland ayuu wasiirku ku adkaystay in colaadaasi aysan u dhaxayn somalilan iyo puntland isagoo ku eedeeyay dowladda federaalk ee soomaaliya inay ka dambeyso colaadaasi uuna aaminsan yahay in wadahadal xal lagu gaari karo kii dagaalka aad iyo aad baa looga xun yahay qofkii wala wax garada buu aad uga xun yahay Ee, midda kale ee, waxaan shee- waxaan jeclaan sheego ee, somalilan iyo puntland ismahayaan somalilan iyo puntland muddo dheer baa imka intii dowladdii dhexe fadlala ku burburtay Ee, aaggan way wada joogeen waana laga wada hadli jiray mustaqbalka meeshan waxay noqonayso iyo sidii looga wada hadli lahaa wax dhibaato oo dhex yaallana ma jiro anigu arrintaa waxaan u aanaynayaa waxa weeyaan maamulka ka dhisan xamar khaasan madaxweynaha sababta waxa weeye beryihii u dambeysay waa la socotaan Ee, weligeed dowladda dhexe ee soomaaliya ma iman ee, muxuu ahay somalilan iyo dhulka ay sheeganaysay xukunto Ee, ninkaas markii hore wuxuu soo diray nin wasiira oo uu yidhi soo mar ee, meeshii dhulkii somalilan isagoo siyaasad uga jeeda siyaasaddaasoo ah ee, isaga laftiisa dhib baa haysato ictiraaf la-aan marka laga reebo intii yara legitimacyga ee muxuu ahay uu dee dowladda u ictiraafsan yihin dunidu Ee, waxaa ka xidhan ee, wixii dowlad lahaan jirtay iyo macaawinooyinkii baa ka xidhan waxaa shuruudna looga dhigaa inuu ee, ee, keeno ama somalilan ama sida puntland oo kale oo iyada lafteedu aad moodo inay semi autonomous tahay oo ay mararka qaarkood autonomous malawaaba ka madax bannaan tahay Ee, taasi waxay kaliftay wuxuu ka iibiyey inuu helo international community-ga dabeedna wuxuu damcay intuu yimid ee, xuduudda yimid oo runtii nabad lagu wada degan yahay oo dadku walaala yihiin inuu dabeedna damcay inuu yimaado qayb ka mida somalilan oo uu markaa uga jeeday inuu international community tuso ee, meelaha dhisbiidku ahaa inuu yimaado si uu tuso caalamka inuu part of somalilan ama qayb ka mida somalilan inuu isagu joogo oo aanay somalilan wax alla waxay gacanta ku haysaa aanay jirin Ee, markaa ninka hubiyey colaadda ee, iyadoo wada hadal socdo iyadoo laga wada hadlayo sidii loo wada noolaan lahaa sidii loo arrimaha looga wada hadli lahaa Een, anigu waxaan rabaa inuu yahay madaxweynaha ciddii mushkiladdan ka dhisa oranaya puntland iyo somalilan dee shalay iskumay horreyn dagaalkan tukararada iskumay horreynin Ee, way wada deganaayeen meesha tan anigu waxaan qabaa markay wada hadlaan ee arrimaha laga wada hadlo inaan arrimahaas wax laysla seegi kara aanay ahayn waayo marka dadku caadi u wada hadlaan waa la kala garqaadan marka anigu waxaan qabaa in wada hadal lagu dhammayn karo arrinta ee, muxuu ahaye xuduudda waxaa kaloo wasiirka la weydiiyey in cadaalad darro ka jirta somalilan gudaheeda inay sababtay dagaalada ceelaf weyn iyo weliba kan tukaraq isagoo sheegay in madaxweyne muuse biixi uu yahay ninka keliya ee cadaalad ka samayn kara somalilan maanta Een, horta si aad la socoto somalilan muddo dheer daymka waxay- waxaa laga soo qaaday ee, dhulkaa laga soo qaaday broses dheer bay qaadatay sidii loo dhisi lahaa dowlad somalilan ee, iyo dowladnimo iyo heer wax lagu qaybsado Ee, anigu waxaan qabaa maanta inay taagantahay waktigiisii cadaalada wax loo qaybsan lahaa intii hore nabadgelyada ee, muxuu ahaayey heshiisiinta beelaha waxyaabo badan baa muxuu ahaa ayaa lagu mashquulsanaa laakiin maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin somaliland waxay maraysaa meeshii ay dowladaha rasmiga joogeen marka waxaan qabaa anigu waan aaminsanahay muuse biixi maanta inuu yahay ninka keliyahe maanta cadaalad ka samayn kara somaliland waayo een, muuse wuxuu soo maray jabhad wuxuu soo maray mucaarid wuxuu soo maray muxaafid maantana isagaa madaxweyne kaa meesha marka waa ninka garan kara maadaama uu taariikhda intaas bulshada dhexdeeda ku leeyahay gobol wal iyo wixii weelkooda ka dhiman ama koobkooda ka dhiman nin garan karayo marka waa waa khasab in la helo sinaan iyo cadaalad soomaalida lagu qaybsana laakiin shacabkana waxaan ka codsanaya dee in laysu sugo oo salka laysu dhigo oo waxyaabaha qaarkood ee qofkii loo ogolaado inuu eh, muxuu ahaye waayo dowladda way cusub tahay marka anigu waxaan qabaa taas haddii ay jirto waa laga maarmaan in la sameeyo waana la sameynaya cadaalad cadaaladda wuxuu cali maxamed waran cadde sheegay in heshiiska dhowaan soomaaliya iyo etoobiya ay gaareen aysan iyaga wax saameyna ku yeelan doonin xiriirkooda etoobiyana uu weligiis ahaa mid aada u wanaagsan sidoo kale waran cadde ayaa sheegay in hawada soomaaliya oo maamulkeeda dhowaan loo wareejiyey magaalada muqdisho aysan iyaga saameyn ku yeelan doonin Een, horta etoobiya imika isuguma horeyno oo dee muddo dheer baanu eh, deris ahayn muddo dheer bay somalilandna jirtay etoobiyana jirtay Eh, waxyaabaha eh, runtii qiimaha leh la xusi kara waxa weeye een, waxaad og tahay somalilan een, iyo etoobiya xuduud dheer bay leeyihin soomaaliya iyo etoobiyana xuduud dheer bay leeyihin anigu waxaan ahaa wasiirka daakhiliga somalilan een, ma dhici karto yani ixtiraamka iyo is-ixtiraamka anaga etoobiyana ka dhexeeya iyo karaamada iyo siyaadada maayo madax banaanida somalilan in askari etoobiyaani uu iska soo galo xuduudda somalilan mar bay dhacday nin muxuu ahaye askari oo intuu nin dilay dabeedna etoobiyaan soo baxsaday iyagoo yaryanayay ka soo tallaabay xuduudda Een, ilaa shan lix kilomitr bay soo galeen ardi sabab baan tegey Een, ixtijaaj baan ka dhiibnay muxuu ahaye in eh, eh, nimankaas ay soo galeen Een, amarkii lagu siiyey wuxuu ahaa ana laysiiye la ii sheegeen een, ciddii dambe soo tallaabay toogta iyagana waa la siiyey marka waxa weeyaan cilaaqaadka iyagu kan imika ee, ee bilowday maaha ee soomaaliya iyo iyo- iyo etoobiya dhex maraya laakiin waa mid muddo dheer intii ay somaliland ka goday soomaaliya ka dhexeeyey oo ixtiraam iyo wada shaqayn iyo disaad og tahay iyo dekedaha waa la kala seexday ee soomaaliya oo ku jirin muxuu ahaye madaxweynaha maanta ayaa oo ku jiriya ra-iisul wasaaraha ayaa etoobiya iyo somaliland kala seexatay marka ee, dee waad ogtaho ee, madaxweynaha soomaaliya ma odhanin farmaajo berberaha seexa afar dekedood dee isaga wadiina waxaan afka la soo marin laayahay waa waa isaga la wadiinaa waxaanaad seexda maxaad u sheegi weyday muxuu ahaye meesha yihiin marka taas waxay kuu muujinaysaa ee, dee inaanay ee, waxaanu seexay aanay ahayn wax ee, rasmi ah oo muxuu ahaye ee, dee uu fulin karayo aanay ahayn sidaa awgeed afku kala xishoonaya dhowr gooroo la weydiiyey mararka iyadoo uu uu ka booday ee, jawaabtaasoo ee, wariyayaashii ee, uu ka booday marka taas waxay ku caddaynaysaa inaanu waxaanu seexayay iyo waxaan ee, awooddiisa inay kala badan yihiin marka bal isagana weydiinayna waa tuma arrintaas wax saameyn nagu yeelanaysaa ma jirto Een, hawada somalilan waa la ogyahay caalamka ogyahay inaan iskusan banaanayn soomaaliya inaanu ka go'nay Ee, marka waxaan bay ku simantahay haddii ay ee, sidii ballanku ah haddii ay ka boodo soomaaliya inaanu samaysano ee, muxuu ahaye ee, nidaam ama system saamaxaya in diyaaradaha dusheeda maraya iyo kuwa loo kala imanayaba inaanu toos ula xiriirno oo ay ka amar qaataan taawarka hargeysa ama
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.